bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dhaqdhaqaaqa howlgalka ee in muddo ah ka socday gobolkaasi gado ayaa ugu dambeyn natiijadiisa la gaaray maalintii shalay ka gadaal markii degmada baardheere ee gobolkaasi gado gacanta ay ku dhigeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika ee amisom howlgalka ciidamada gacanta ay ugu dhigeen degmada baardheere ayaa ahaa mid soo jiitamayay isbuucii lasoo dhaafay waxaana maalintii shalay ahaa ciidamada u suura gashay inay degaan duleedka magaaladaasi ayagoona gebi ahaanba maalin ka hor isaga baxay sida ay sheegeen dadka deegaankaasi ku dhaqan ururkai al-shabaab ee muddada toddobada sanaa gacanta ku hayay halkaasi toddoba sano oo al-shabaab ay ka arriminayeen magaalada baardheere ayaa soo idlaatay waxaana jawiga iyo sidoo kale dadka ay ahaayeen kuwo uu u dhashay waa cusub ka gadaal gaaritaanka ciidamada midowda afrika ee kuwa dowladda ee halkaasi gaaray ciidamada isgarabsanaya ayaa la sheegay in hareeraha wada hareeraha magaalada ay fariisimo ka samaysteen iyadoo sidoo kale ciidamada huwanta ah ay jidgooyooyin dhigeen wadooyinka soo gala magaalada baardheere gaar ahaan dhinaca ay magaalada ka soo galeen markii hore maalinta subaxnimadan saake ayaa waxaa la sheegayaa in ay soconayaan howlgallo baaritaano ah oo ay wadaan ciidamada kuwaasoo baaraya goobaha al-shabaab la tuhusan yahay inay ku aaseen miinooyin iyo waxyaabo kale waxaana ciidamadu ay yihiin kuwa ay ka muuqanayso taxadir aad u xoogan sida ay sheegayaan dadka ku dhaqan deegaanka baardheere ama degmada baardheere ee gobolkaasi gado kuwa farakutiriska ee ku haray gudaha magaaladaasi qaarkood oo ka gaabsaday magacyadooda warbaahinta in loo adeegsada ayaa waxaa sheegay ay sheegeen in haatan uu ka degay culays aad u xoogan oo saarnaa muddadii al-shabaab goobtaasi ay maamulayeen waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan in shabaab ay ka qaadi jireen lacaga aad u fara badan kuwaas oo ay ugu magacdareen sakawaad ay kaga qayb qaadanayeen hurinta colaada ah ay kala soo horjeedaan ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom iyo qalqalgelinta ammaanka soomaaliya oo al-shabaab hore go-aan ay ugu gaareen inay wadayaan dagaalka ay kaga soo horjeedaan ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom tan iyo inta gudaha soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamada ajaaniibta ah sida ay ka dhawaajiyeen kal hore dhinaca kalena qabsashada degmada baardheere ee gobolka gada waxaa soo dhoweeyey maamulka jubbaland gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cabdulaahi sheekh fartaaga kaasoo tilmaamay in si aad ay ugu faraxsan yihiin ayna soo dhoweynayaan hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxauna ugu hambalyeeyey dadka ku dhaqan xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubba farxadda iyo ahmiyadda ay leedahay qabsashada degmada baardheere oo uu sheegay muddooyinkii lasoo dhaafay inay wadeen ciidamadu halganka ku aadan sidii halkaasi gacanta ay ugu dhigi lahaayeen al-shabaab magaalada ay toddobada sana gacanta ku hayeen ee baardheere ayaa maanta gacanta noo soo gashay haddaan nahay shacabka reer jubbaland meel kastoo joogaan waxaan ugu hambaliynayaa qabashadaas cadowgii laga qabtay magaalada baardheere arrintaas oo arrin aad iyo aad u farxad badan inaad nala wadaagtaan oo aad nala qaybsataan oo qorada ugu horreysay ee farxadda iyo reeraynta ku soo dhaweysa aad noqotaan haddaad tihiin dadweynaha reer jubbaland gaar ahaan xarunta kumeelgaarka ah magaala madaxa kismaayo waxaan idin leenahay guushaas baa noo soo hoyatay soo dhaweeya u feefseeya u banaanbaxa ilaah idankiis waxaan u diyaar garoobaynaa dhammaan dhulka jubbaland sidii aan uga qaban lahayn cadowga wayna noo bilaabatay goob muhiim noo ahayd ama istraatiijiyad noo ahayd oo toddoba sana tigoodii qurankoodii ayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay ka dhigiisan muxuu ahaa sharaftiisa iyo karaamadiisa gacanta naga dib ugu soo noqotay gacanta jubbaland bay soo gashay aad iyo aad baan idin salaamahaya baardheere waxay u aheeday shabaab degmo istaraatiiji ah waana degmadii ugu dambeysay ee gacanta ay ku hayeen ee ka tirsan gobolkaasi gado waana degmo inta badan ay ka abuurayeen dhaqaalaha ay kaga qayb qaadanayaan dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada midowda afrika iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ee iska garabsanaya dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya qaybo badan oo ka mid a gudaha dalka soomaaliya shabaabkii ku sugnaa degmada baardheere ayaa la sheegay habeen ka hor in ciidamadii iyo sidoo kale hubkiiba ay u weeciyeen dhanka iyo degmada diinsoor ee gobolka bay halkaas oo ay kusug iyaduna qayb ka ah goobaha ay haatan gacanta ku hayaan ee ka tirsan gobolkaasi bay ujeedka ugu dambeeya al-shabaab ayaan la saadaali karin iyadoona haatan ay lumiyeen magaalo istaraatiiji ah waana degmada baardheere oo iyadu caan ku ah wax soo saarka dalaga beeraha iyo sidoo kale xoolaha la dhaqdo sida geela looda iyo sidoo kale ariga waana degmada dhulbeereed caan ku ah waana degmo ku tiirsan waxyaabaha ka soo baxa dalaga beeraha iyo sidoo kale anfaca xoolaha noocyadooda kala duwan ee ay caanka ku yihiin dadka soomaalida dhaqashadooda wararka naga soo gaaraya degmada diinsoorna waxa ay sheegayaan in haatan dhaqdhaqaaq ciidan uu ka soconaya halkaasi iyadoona dadka deegaanka ay bidurba bilaabeen baraka xoogan oo ay samaynayaan kuwaas oo ka baqdi qaba saameyn uu ku yeesho dagaal ka dhaca degmadaasi gobolka baay ciidamo ka dhaqaaqay magaalada xarunta u ah ayaa waxaa la sheegayaa inay haatan kaabiga ku hayaan degmadaasi waana goobta ugu dambaysa ee ay gobolka baay kaga sugan yihiin al-shabaab iyadoo sidoo kale la tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka bakool al-shabaabta ku sugan baay iyo bakool ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay diyaargaro ugu jiraan waxaana sidoo kale dadkaa saadaaliya arrimaha shabaab ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid faraha kasii bixaysa haddii ayaynan lumiyaan gacankuhaynta degmadaasi kuwa ku sugan gobolka bashabeellaha hoose ayaa la sheegayaa in ayagu go-doon ay ku jiraan maadaama aysan meel ay u baxsadaysan haysan iyadoona ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka dowladda ay wadaan kuwaasoona ka socda gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waana istaraatiijiyad dowladda ay ugu tala gashay inay ku wiiqda awoodda al-shabaab ka hor sanada labada kun iyo lix iyo tobanka oo la filayo in dalkan ay ka dhacdo doorashooyin sida ay madaxda dowladda inta badan ku hadaaqaan gobolka baay gaar ahaan degmada diisoor ayaa waxaa la sheegayaa xaaladeedu haatan inay tahay mid kacsan dhinaca kalena guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool ayaa ka warbixiyey xaalad dagaal oo muddooyinkii lasoo dhaaftay ka soconaysa gudaha gobolkaasi waxa uu sheegay in gobolka bakool ay howlgallo ka socdeen muddooyinkii lasoo dhaafay dagaalo joogtaana ay ku dhex marayeen al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda oo iskaabaya iyo kuwa midowda afrika ee ka socda waddankaasi etoobiya degmada xudur tuul deegaano hoos yimaada ayuu sheegay in ciidamada ay ka sameeyeen wadafur maadaama degmada xudur ay horey go-doon ugu soo rogeen al-shabaab tan iyo markii gacankuheyntooda lagala wareegay waxa uu sheegay guddoomiyahan oo lagu magacaabo maxamuud macalin in xaaladda haatan ay tahay mid degan waxauu sidoo kale ka hadlay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka soconaya deegaanka diisoor ee gobolkaasi baay
deegaanka howlgala ballaarina ku jira dhinadaas baardheer ani macnaha howlgala ku jiraan baardheer kuduureedi diinsoorna macnaha meel macnaha aan dhow oo macnaha shan kilomitr li kilomitr ciidamada mareen wararkaas ahayna laakiin haqiiqdaygu ah gobolka baay waayo runtii annaga gobolka boqol ahaan howlgalkayna macnaha fiilinktarkayaan socda marka insha allah waan walaha afjari doonaa dilaayana howlgalladayna wayba ka wajahanyaa fiilin haqii jiifadii nimankan oo dalka iyo diinta iyo ummadka la dagaalamo oo nabaddiidkaas linku cirab tiro badee ka wajahanyo holgakayn ma arrintaas waltara wal ku jira male khaliiraad male al-shabaab hata jeerka maalintan hata iyo waktidanba wal aabinga masahayna masu isku aabinga masuubihayan awoodiyona ma dhan marka anigoo kalcar iyo shaltab iyo lay macnaha ku dheefo mushi wal oo haab yaraatee oo macnaha ciidamadu korkooyo uma leh arrintie
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada cadaado ee gobolka galgaduudna waxaa kusii qulqulaya wafuud danaynaysa ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta lagu wada in halkaa ay ka dhacdo iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka soomaaliya hore ay halkaasi u gaareen waxaa sidoo kale gaaray xubno ka socda beesha caalamka iyo midowda afrika urur goboleedka igad iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo la filaya in dib ay kaga soo biiraan caleemasaarka madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed madaxda la filaya in magaalada cadaado ay gaaraan waxaa ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan wararkaaynu ka helayna madaxtooyada ay sheegayaan inuu socdo qabanqaabada safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana sidoo kale la xiray qaar ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho ka hor intaasuu madaxweynaha ka anbabixin magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ammaanka magaalada cadaado ayaa si aada loo adkeeyey waxaana wararku ay tilmaamayaan in magaalada gaalkacyo laga keenay ciidamo dheeraad ah oo ka qayb qaata sugidda ammaanka ciidamada ayaa la sheegay inuu leeyahay maamulka cusub ee galmudug ee uu hogaamiye cabdikariin xuseen guuleed waana ciidamo dhowaan uu ku wareejiyey madaxweynihii hore ee maamulkii galmudug ka oo xilka maanta si rasmi ah la wareegayo sidoo kalena lagu caleemo saarayo magaalada cadaado warye lagu magacaabo sharmaarke oo ku sugan magaaladaas ayaan qadka telefoonka kula xiriiray anigoona wax ka weydiiyey baldiyaar garowga magaalada haatan ka soconaya
suunayaa loo diyaar garoobayaa caleemasaarka tan iyo shalay waxaa magaalada suun looga dareemayey caleemasaarka maanta lagu wadanu dhaco magaalada waxaa suun loo suga ammaanka oo markaa dartib eriyada madaxtooyada iyo dhulka u dhow ilaa airboortka waxaa ku sugan magaalada ammaanka waxaa sidoo kale tan iyo shalay laa xalay soo gelayay magaalada dadka la gadisan oo iyagu siyaasiyiin wax garab iyo aqoon-yahanyo odayaal leh oo haweenka ka qayb qaata marka waxaa lagu wadaa ilaa tobanka subaxnimo in si rasmiga madaxtooyada ilaa saakay waxaa la sugayay sakuuradka in halkaasi dadkan ay tagaan oo ka qayb qaataan calaamasaar marka waqti ballaaran baa sidoo kale la sugayaa madaxa caalamiga mas-uuliyiinta soo dowladda federaalka inay iyaguna ay saacadaha soo socda soo gaaraan magaalada marka
waayahay waxaad iiga sheekaysaa sheer marke xaaladda iyo sidoo kale ciidanka ammaanka sugaya ciidamada sugaya waa ciidamadii inta badan amniga sugaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwii runtii hore xeebanaya iminka ku wareegay maamulka cusub ee galmudug waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya amniga sugadiisa ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dowladda etoobiya oo iyagoo araaba ka qayb qaata sugida ammaanka laakiin inta badan waxaa meel kasta taagan oo amniga sugayo waa ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo iyaguna runtii had iyo jeer ka qayb qaata marka markaa tagto dhanka aargada oo kale waxaa jirta baabuur iyo halkaas ciidamo taagan waxaa sidoo kale ilaa stejinka agdiisa si weyn loo sugayaa oo runtii ciidamadu ay joogaan meel kasta iyagoo la socda dhaqaaqa dadka iyo gaadiidka inta badan waa tahay sharmaarke haddii aan aadno dhanka wafuud ayaa laga xusi karaa kuwa magaalada gaaray yaase la filayaa haatan oo magaalada ku wajahan
waxaa umaqsan tahay waxaa shalay soo gaaray magaalada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug sidoo kale xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyaguna yimid madaxda iminka la sugayana runtii waxaa ka guda madaxda ku sareysa dowladda federaalka soomaaliya waxaa si weyn loo rabaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya kasoo qayb galo sidoo kale madaxa ka tirsan midooda africa iyo qaramada midoobay iyaguna inay imaadaana qorshau yahay marka sidoo kale waxaa jira wafdi saakay iyaga laftigooda saakay hore soo gaaray iyaguna ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale dhanka sakuuradka ayaa iyaduna saraakiil ka tirsan dowladda iyaguna ka qayb qaadanaya ayaa sidoo kale deegaanka soo gaaray saaka waxaana ka xusi karnaa baabaq oo kale oo isagoo kamid ah saraakiisha dowladda oo isagu dhanka amniga ragga qaabisan kamida marka amniga ayaa saaka si weyn looga qayb qaadanaya marka insha allah waxaan rajeynayna haddii lahaydmo in maanta xafladda sida lagu wado ay u dhacdo si gaarsan ah oo runtii si toos ah diriyada idaacadaha sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda looga daawan doono ugu dambeynna waxaa si aada loo adkeeyay ammaanka waddanka kenya xilli lagu wada maalinta beri ah in halkaa uu soo gaaro madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama kaa oo kusoo wajahan waddankaasi ka hor inta obama aanu imaanin magaalada nairobi ayaa la sheegayaa in ammaanka si aada loo adkeeyay waxaana sidoo kale dowladda kenya muddo saacadaha ay xayirtay socdaalka diyaaradaha lookalka ah iyo sidoo kale qaar ka mid a kuwa internationalka waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli la sheegay inta uu madaxweynaha ku sugan yahay magaalada nairobi inaanu jiraynin dhaqdhaqaaqa sidoo kale saraakiisha ciidamada ammaanka ee waddankaasi kenya gaar ahaan booliska ayaa sheegay habeenkii xalay in qaar ka mida waddooyinka ay xiran yihiin muddo saacado ah waxaana sidoo kale tilmaameen in meelaha xiran ay qayb ka tahay waddooyinka waaweyn ee magaalada nairobi iyo sidoo kale qayba ka mida ganacsiga magaalada islii xaafadda islii wararka waxa ay tilmaamayaan in sidoo kale ciidamo aada u fara badan oo ka socda waddanka maraykanka lasoo gaarsiiyey magaalada nairobi kuwaas oo ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka madaxweynaha maraykanka kaa oo safar ku imaanaya magaalada nairobi madaxweyne obama ayaa sidoo kale lagu wadaa in nairobi uu kaga qayb galo shir caalami ah oo looga hadlaya ganacsiga warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanaga intaa waxaa warka idiin akhrinayay idiina soo saaray ani waa maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu